dhallinyaradan oo ku nool magaalada afmudug ee gobolka jubbada hoose islamarkaana ku shaqaysta xirfadda farsamada gacanta gaar ahaan cilad bixinta baabuurta ayaa codsaday in laga caawiyo agab ay ku shaqaystaan dhallinyaradan ayaa cilad bixiyo baabuurta ay ka mid yihiin bajaajka noohada iyo hoomeyda cabdikhayr oo ka mid ah dhallinyarada ku shaqaysata xirfaddan ayaa ka waramaya qaabkay u shaqaystaan isagoo codsaday in laga caabiyo agabkii ay ku shaqaysan lahaayeen kiraashku waa ilmihi waa ilmaha waxaa jooga ilaa soddon qof waxaan ku barnaa agab la-aan baan haysaa inta hore heyd baan noo dhistay heydii noo dhistay baan maanta maanta noo dambaysay markan waxaan u baahanahay matooro iyo waxaan u baahanahay agab fara badan tulul ayaan u baahanahay eedaa waxaan kucsanahay inaan waxaan la caawiyaan oo agab noo kala mar mar baan u imaadan mar mar baan mar baan u dhisay waayo meesha dhisaan u dhisay anuu baa isku soo barnay maas hayna oo maas barnay waxaa jiro dhallinyaro badan oo ku shaqaysato xirfadda farsamada gacanta haddana aan haysan inta badan agabkii ay ku shaqaysan lahaayeen